bismillahi raxmaani iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanta fayda dhegeysiis yaala kulligiin meel kastoo isin roogdaan ha ka dhowaada barnaamijkii kaana kulanka warsan hamiinima arbacada khamiisniya xagga laasa taarikh duniyaka ee danta toddobaada bili saddexaad sanadka lamaada kun tomiyo siyeedka qodobada shargadiisan u imaada barnaamijkaana ka dheegi doontaan bayba ku mid ahaa madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh ciidan oo geedka deeri beledooble oo ku tirsan gobolka shabeellada hoose allaga naxariisaa wasiiru dowlihii amniga koonfur galbeed waa nahaaye mudano ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed yajeega kaamuudi bobholac baabuurkii isu saarnaay lakatii use omaraw inta dhexaysa degmada wellaweyn iyo weliba degmada afgooy hataba geerida ku bacdimay baa waraysida weeldhanay xildhibaanna xasanna macalin yuusuf xasan balaag oo ku tirsan baarlamaanka waana haayi widaay eedanka dhow wasiiru dowlaha maybaana kula waraysanay taariikhdiisii weliba doorkii uuse ka lahay dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasiiru dowlihii wasaaradda amniga koonfur galbeed cabdiqaadir cabdiraxmaan cali baras may kalo dhegeystayaal barnaamijkaana ka dheegi doontaan hooba aad laga awoodale ogolaada dooda dhex martay dhalinyaro ku tirsan jaamacado iyo weliba walgorodka beledku oo ka eedanaagii guurka geeka oo geeka barnaamijkii kaana bandhiga ka bahi iyo qeyb ku mid hasiin goyni waana hasiin ka dhigi doona barnaamijka kulanka warsa mayba kaloo dheegi doontaan xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ku mid ah baarlamaanka federaalka soomaaliya yaa sheegay inuusi inuusi jeegshay biidhaaminka bilaawan doona baryayna usi biyooyadi biyo ay jeyi doona mooryaalkii oo ka jaraan darta buktaale eh oo ha ku roori abaaro iyo biilaarta ku jarta deegaanada koonfur galbeed godob hambaaye bakool dhegeystayaasha jaraa'idisa geeka ka qobadii beledkadheetiisiyaad barnaamijkaana ka dheegi doontaan maybal kaloo barnaamijkaana ka dheegi doontaan qodobada barnaamijyadahan iyo korora intiinu barnaamijka gudaajiyey ka jarna dhegeystayaal barnaamijka bay bahagsiin biyey waana siila dareeriyayaan oo dalmaraysanaadana maybaa u caawiyi doonay saaxiibkay bilaal hilaal waxaan ka dhawaada kortole barnaamijkii kaana kulanku warsa anagshafayla dhegeystayaal kulligiin meelkistoo isin roogdaan aad shafaylanina dareera qodob qodob yaan shal qaadan doona qodobadii guud ahaan ana hasiin kormari furfurintii barnaamijkii intuuna ku guda jarnay may baana inka horeen hasiin mari sii doonay sheeg jaraa'id iyo geeka beledku may baa ka qobaday xildhibaan idriis cabdidhaktar oo ku mid ah mudanayaalka baarlamaanka federaalka soomaaliya usoo geekalay kooy islamarkiiba mayba sheegay in jeebka kiijay ku bii doono booyda biye oo uusan dhaamiya dadka babtaale oo ka jaraan mooryaalka kiyaalan ilinti beledkum baydhawo uu soo sheegay in linsugu korna kaalmo caalami oo kukooyaashay adoo wesin roobka kubada kureed intaas gudaajena lama maalamoodba oon dadka markaas usa saameeyo koro haddaba xildhibaanka oo sheejinaya geeka kaqobadi beledkum baydhawo hadeejiimay baa ka bilaabay sisanku warqabtan shirkay jiraa geeka walaa kasaabsan yahay xaaladda adag oo biilaanta baydhawo ka jarta bani aadamka sidiitiis lama maalmood biilaan haadu kora dhimigay laakiin afartan maalmood raashin laan qaado kora walaalayaalow biyo walkuxunma lee biilaanga jarta beledka siisan kuwar qabtaan dakun reer baydhow yooska talada jari may la raayo haaden waktigii oo abaartay lama kun tumiyo kowdii lama kun tumiyo litii isinka tallataan dowlad dhexe maka tallana dowlad maamul koonfur galbeed maka tallana shacabku suuska tallada siisan kuwar qabtaan masaajidka inka urac badanahay soomaaliya isin dhisataan masaajidkii lamaala dhiso haytaan daraad onagooin gurmanay labaatan kunan lin aruuri may la raayay gurmadkiiyo haddana wala fanaana geek walaaykuku dambooy bariyay macnaha geedka aan beledkii ha marni meel badan haka dareerni walal nin sheegay dhibaato biilaan ee beledka ka jarta magaalada gudaajay dadkii magaalada deganaay dadkii qaxootiga iskilaafataa dadkii magaalada deganaay taalaki sisan kuwa qabtan beledkan geedkan walaha aragnay ceelal isku hiridi oo dad isku hiridan ceelka maylar haddii ilaahay ceelkaa biisi biyo dhammaadayn afme ah ilaahay haddiba roob sheena kor walaalo adiin ceelka fur booyin wala aragnay maylaraay meel jayleeri geedka biyo jayleeri dhataka galadaas yaana xaaraan waaye shaksiyaadkaas dhan wal hanin tilmaamay horta taas maamulkiiyo la kaaladaana wal qabade laakiin wala fadaana reer baydhow maalintoo bajaajlay qaadata lama beri sadaberi biyo beledkuna siyaana eraan maalinta kiibta shirkado qaadan maalinta kiigta idaacado hataa fadheedaan oo raadiyaalka localka jiraan fadheedaan oo dadka beesu garuuriyaan yoona saas oo kale lan walba wala fadhaana maalinta berite anna shaksiyadda aanu bilaawe maalmahan biyi dhaamintaa ku qayb qaadade isin wala la faday laku qayb qaadan iskooleyda laku qayb qaadan waxbarashada ku qayb qaadan ganacsada ku qayb qaadan shirkado ku qayb qaadan hay-ado dadkin shaqeeya ku qayb qaadan uniska taladaana mee may la raay dowladda hay-ay la katalanay walmaasin wadaan rajilay dadgeliyoan maamul koonfur galbeed saasoo kale hay-ado taasoo kale barnaamijkan bilaawaynay kaleeyihin dadkayla biilaanayn dhamaado oya awalba uniska taladaani iska talanay languntigan lain gargaaray lankii markaas walkiinsheena falyasa badal hadhawaaye laakiin wala fadaane shacabka ganacsatada may la raay baabureyda bajaajleyda iyo may la raay shaqaalo hayido may la raayay xafiiskaya roogana beritana bilaawahoy meelo siin shaldarin una siin sheegana diidhaamintaas laku qayb qaada beritana siisan ku warqabtan daraar haduuna unugoo kansarka dhigi tiitisa koytay unoo isnayn tigidka ingoyne hindi ingoyne iyo waqtidii dhamaaday saacadidaa dhamaatay xamara ka dhimari lacag labaatan kun oo kale lin aruuriya aadi dhaliya la sii aadi marki la sii aadi dhula iyaka garasi lama boosha la sheegay aadi waladoodii hadii may la raay oo doodku sheenay wala raay hal qabwa arigan may la raay uno abtirsimidis no qoyade may la raay ee wal dhulkaas uma qaadaan dad hoobo baqoy uma dun dadki sangaragaatan awal inta kooda ay uno jar min ko gaan dadki wala in aruur yahay lama boosa aadid linka jari dada hadda wala le may la raay ee walaagi ee dhaqaalay yaqaan ee wala tin sheegane dadkaasna garanaa ku qabadaan walba mee una ninyaal tan kala gurmudkan may la raay oo markastaysan suu biyaarsan oo masaajidkii wiin ayaa la dhisay masaajidkoo kale la dhisooy abaaro ku qayb qaadadooytan shubankii daraa ku qayb qaadateen ganacsatadeen shacabkeen reer koonfur galbeed iska talanay ummadan una waldeersinoy ulijeedada shirkay daraay saasu ilaahayna hay tuugay roobdoon hayn bahay banaanka ilaahay baray baniinsheenno kor haddii ilaahay intooba sheeno may la raay un ilaahay tuugun walaa in sheegane dad oo wala nin sheegay ceeralkii oo may la raay oo linsaaday oo ummadii shacabkii meela deganaagta awalba fii sabiilillahi haay oo ceelkii haddii yidhin taasna qalad waaye ceel inteeda ummado baahan maylaraay biilaanay aada kuhidatamea waxyaalaha linka baqilan yo kumaata biyo almaa min nicmatullah nicmo ilaahay adiiba ka siiyu marka wala la falay dadka sii ceelalka furo tan kala booyado oo maylaraay meeljeeyileeri oo booyadii oo sidifuusta kijirta lay meeloojeeyeen oo kontontus taan beeshadii linku gadalay jiriidku gadadooy oo darawliinta suubyaan yoona isku dhaafeen xaaladda lagala ka jartay markuu la faday shaksiyaday wareey biidhaamintaas bilowna dadka ahlu keyrka beledka degan gurmud markasta la suubiyoona bilaantaan hoog badan yoona ku qayb qaadadaan ganacsatadan oo beledka roogta oo haweenkan badan ganacsatada ragin badan maylaraay shirkado beledka rooga oo dhaqaalahana ha ku galooy waxbarashadaas oo kale yoona maylaraay dadka waxbarashada yoona dhaqaalo beledka u abuurooy wala la faday kaalintiin ku qayb qaadada maamulka qofkii walhaysada usiil qaybtiis ku qaadadooy markuu la fadaane xaaladaas biilaanta jarta baalinta bariyay ilaa walasa dhimur ilaahay roobninka sheenow in ummadeen biyo deersina system war qabtan naag dembe gelya meel la raay adukor eeko bsd janaare ka galay war ilaahay koobsada wal dembe badana maalin walba ummada lagu galooy dembiyaal badana galooy shaksiyada galooy oo ilaahay ku galooy ilaahay inka dhawaaw si ilaahay dembada in dhaafo wala fadaane lagu qayb qaadada maalinta berita wixii ka dambeey qof walba ninkooy bajaajleyda noola lana talooberi una hal hal dollar aad isku gudeen caadi waaye baaburto kale waxa mulki saas oo kale baaburto yar yarkoo haydo ka karaysan oo may la raay lama kun saddex kun dollar qaado oo haydina in karaysan may la raay oo qofki isku lee wala la faday siin ku qayb qaada waa sadaqada kiin furanta beetun ninka shantay dowida biya wada television meel la kijiyo oo ninka sheegan hal meel ay lay ay la siinay may la raay hal meel oo lay biidhaagin ay la ku bilowday meelo beledkan shal duriyin dad wala jara meel la raay meelo leen kana nagaan meel kale diin haysan taasna maamulka yaa may la raacin xil saaran walaagii oo saas oo kale qaladaade laakiin unu shacaba celna wala may la raacin labaanadii shacabka yaana shacabahana dooradi xamarteedi ana ay la sugnay wal oo haddii baryay wal raaje e wal kooyow booyde la galiya xamar lahaaqaweeri waaye inta la sheeno waaye oo booyde shan booydeed oo lahaynka talagalay oo may la raay la sheeno oo dadkiin dhaamyaan la waaysiin may la raaye markuu booydoon beledka ninyaala beerta siisanay beertadii may lahay dhaqaalaha saxa qaaday qof walba booyida biye awood walaa awood kor suubinay insha allah shirkay jiraa taasa ku saabsan yihi inad gurmudnay wala waaye ummadun oo biilaante biilaan wal ku xun male siaysan kuwar qabtan lamka lama maalmood biilaan unaalwada kor laakiin raashin afartan maalmood naalwada kor marka walaalayaalow arrintaasa maylahay haddu baydhawa ishaanti haddi badan jarti oo maylahay oo naku qabni dowladdi dhexe i walaagaasay yoon hani daayan markuu dadkanba dhammaado xilowni markaas xamar fadhiinu ma ah lankasta oo xildhibaan oo ku tirsanna wala fadaana maamulka koonfur galbeed haadoy ama haadoy maamulkan dowladda dhexe ka jiro yoona qeybtiyo ku qaadadan qayladaantaas biidhaamintaas bareewalaayka damboy ummadun maylahay insubinoy xafiisa inkurni oo kasaabsan oo xafiiska wala sheegay tinjiheele meeligaron laysin sheege lan alla lanki awooda ninkoyoy xafiiskaas ana fadhiya maalinta berita biidhaamintaana bilaaboy nidaydo falan ummadun way la raay oo dhibaatada haysata oo biilaante ay la sugnay maamul koonfur galbeed ay la sugnay maamul dowlad dhexe shacabkii iska taladay daato may la raay dhowr waxyaalood soo bidan masaajida dhisoysan masaajid hore dhistaan ceel riiga ceela qudataan biyo ismay la raay ceelku biyo ismay suusatan shacwal kasana shacabka kiirinta un iska talanay may la raay ummadan badbaadinay dooyeyn meelakeygi shirka jirayna kaasahay oo bilaahi tawfiq idyad yang mahadsiye kaasna may bahaayeen mudanaha baarlamaanka federaalk soomaaliya idriis cabdi dakhtar oo geeka shir jaraa-idka qobodii beledka dhatiisus oo kolka hadlay kuway waana isla markiiba sahmiyey dadka bi yaraanta taabati ay ka jaraan beledka dhatiis iyo weliba banaangi oo bogtaalane ilow su-aalihiis weydiiska mudana wali ay taa meeqe mudano baarlamaan eliku dooradii beledkun bay dhow waana matalaayaan koonfur galbeed hariinko dhunku hadala waasiye dhibka shacabka haysada idriis layman kuweli langa tegin oo samafale ee bulshada baahidii tamanyaw iyo oo dhalagaba labaatan labaatan kolkala deerooninka kasa doorasho fala kolkaasay lahatawe hataba mayn agladaw dadweynaga sharbiyidoona i taariigda oo dhikaal eh tabti i taallaba kolje inteeginta kuley doorashada dadban iyo weliba dadkii hakabahi lanka saamaynta kuweeldhadi taariigda hawse doontay dhegansidayaa lumay baa kaguda jarnee barnaamijkii kaana kulanka wasa
barow barow baryow sahaarka hoblow bismillaahi raxmaan raxiim walaalayaal usan waa biyaabay bulshadun geekanka aan bogtaa lahayn bilanay wali ku warsadow Bakar Kuala Oflo ah. Bakar Kuala Oflo ah.
bakaarku halaalo ooblow umadirtan bakaarku halaalo ooblow liin idin sawalkiin ku eyin bakaarkun bakaarsi ahay
suwalku oyin iyo bakin sheego doonee dhegeystayaal barnaamijkii kaana kulanka wasan iyo kaguda jarna sidii aana qodobadii horeba hadna hasiinka kor maray waana hasiinka sheegi madaxweynaha koonfur galbeed geedka mayba deeray deegaanka beri dooglo kuweedna may baambahaya nairobi oo meelishir iyo qorshayaal kale oo dowladda koonfur galbeed isugu dhiibgalo doona haddaba intii meelo ku sugnaayay khudbad iyo meelo ku jeegayay usiiba mas-uuliyiin kale
Dukkan Somaliyeed oo nasibaystay xuquuqdooda iyo kibaateeyeen si dowladnimadooda iyo sharaftooda weli lahaayeen in macna wasiiq bulshada ugu maleynayna ciidamada militariga oo jeesiinta oo naftooda marayka iyo maxsiyi iyo booliiska iyo masuuliyadda iyo dhammaantood oo umahadcelinaynaa shacabweynaha nabadda jecel oo dalka ku dalbeen sidaas oo kale waxaan rajeynaynaa dhibaatada in ilaahay naga saaro naga waa jeclayn anaga oo Thank you. magaalooyinka ku wareegsanaa oo kale kuwa telefishinka ay joogaan deeskii noocaysa marka runtii meesha qudooyinka iyo amishan ayagu aad iyo aad u mahadsan waxaan ka codsanaynaa oo baaqaynaa ummaddan kuwan dhibaatiyey oo jidadka ka shaqeey iyo jidadka loo furo si ay u dhexmaraan ay u xoogeystaan ay u shaqaystaan dhibaatooyin badan baa lagu hayaa dadka ilmihii baa laga xoogeeyaa ilmihii baa sishooda lagu tababarayaa oo ayadii laga dhiganaa dhib badanahay dadka ay warantay dhibaatadaas marka waxaan rajeynaynaa in laga saaro in badanaa laga soo gudbay runtii waa ognahay laakiin haddana saan oo kale kama qorno waay dadkaan haddii aanan laga tirtirin goboladan iyo gaar ahaan geeya soomaaliya oo dhan ummaddan waa dhibaateynaya maanta lagasaleysanka oo meel kastoo la maro dadka qaaday ka qaadaan waxyaalaha ugu badan oo dhaqaalaha hadda ay dadku ay ku gumaadaan oo ay ku rafaadaan dadkay ka qaadayaan dhaqaalaha asiga ah gaar ahaan jididkay ka qaadaan marka waxaan codsanaynaa in had jididkan loogu joojiyo oo dadkan baarka ay kaga qaadaan oo ay dadka ku rafaadiyeen si allaala sidii looga badbaadin karo muxumadii maamulka warka iyo maamulka degmadaku waa u maxgelinaa horumarka iyo dadaalka la wado nabadda maanta ay reer wadawada haystaan ilaahi waxaan ku baryaynaa inuu ilahay siyaadiyo intii wax kala qabatayna waa mahadsanayna dhammaantood wallaahi aamusan kuqoraya marka aad aad maasantiisa loo doonay kuu mahadcelinaynaa waxaan rabaa bal inaan xaaladaas goolgoolada su warsano sidee hadda meeshaas aan joogno hore looga bixi karaa ayadoo runtii dowladda soomaaliyeed dadaal badan wato oo dowlad gaar ahaan madaxweynaha uu aad iyo aad ugu hoolan yahay sidii uu howlgallo oo kuwan kastana wadan soomaaliyeed loogu fureeyo uu aad iyo aad ugu hoolan yahay annagana kamaan lahaa waxaan diyaar unahay inaan dowladayadu waxaalaale waxay qabanaysaan inaan gaarkeeda istaagno annaga shacabka ee dhammaanteed marka aad iyo aad idin mahadcelinayaa in maamulka dowr iyo degmada si guudaan u mahadcelinaysa laakiin shaqooyinka soomaaliyeed aan keliya aan soo baarayna aadan idin mahadcelinayaa waxaan rajeynaynaa inaan ummaddan soomaaliyeed aan ka saarno dhibaatadan gaar ahaan annaga wax loogu weyn hadda jidkan sida loo furi lahaa jidkan haddii wax furin lahaa ummaddu way isku socon lahayd dhibaatadana waa laga bixi lahaa ummaddan way saaki lahayd jidkana waa laga bixi lahaa annagana maalin walba waxaan ogaan lahayd xaaladeeda meesha ku socota laakiin mushkilada hayso noogu weyn annaga maanta in meel walboo la aadayo diyaarad loo dhaco marka in dowladda soomaaliyeed dhammaanteeda diyaarad daarad tahay marka wiilka dambe maamulada gaarada saareeyeen dhulkii marka dadkana dhulkay joogaan meesha shaqada u baahan dadka laarka u baahan dadka in lala hadlo u baahan dhulkay joogaan marka si jidka ugu maray lahaa dhammaantiin inaan ku wada shaqeyno iyadoo dowladda soomaaliyada ay balan qaadeen inaan dhibaatooyinka aad iyo aad umaadsantiin waa idiin wadaagtay salaamu calaykum
الإسلام على خمس خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين العامل جنرال فرنيجر arwada aagilyoga habise i ido e alaamin abshir sida iidoy sida is aroosamadu waan istareeha arwudi liin oomanaayay imbanan unusugaani arwo alla aamin general farneejar bay dhownin koytay alaab wareegwayka oombahi ila wariijeeda uurkaaga ankoona alaab wareeg iga sheeba arlaadan liinka aragna arinkii adag andhibtooba majii ulooshe ismootudoona haato irisuunku bahaanee obow obowday ka guraasa hoo alla janeeyaasa adduunya lama beri waaha aradaa qanciisoy arwo alle aamin mudoo hanku edeeg alaab original e isdiida lahasaaray afar meelodaha ku jabti liin eraan ilbaydhawo laylikiin kusuubiya injineer aalami e wal eeshiyan wal habari ley adaka aalas ka ilma dhammaysadiya arwuda siinhayte afley ay unnu siinkasha sheegne bulshoy kooyanii la araga arwo alla aamin general farneejar ooyi oolma dhawaaw obsidii aarma gudaaw ariir
dhegeystayaal meelku gudubnooya khudbadii madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan usu kujeedii beridooglo oo ku tirsan gobolka shabeellada hoose khudbadaas kureedda markii madaxweynahan usubahi wafdigii usula dareere usyo ku mid haayeen wasiirihii xildhibaano ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ya dhatamayba ku dhiiday mashaqo taaso usaka bahi wasiiru dowlihii wasaaradda amniga koonfur galbeed waan haay mudano ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed cabduqaadir cabdiraxmaan cali baraf geerida kureed mayba la xiriirnay xildhibaan xasan macali yuusuf olongorodow xasan balaaga owday dhowlahay xildhibaan baraf maybaan weydinay goroshii aqoon intii usan lahay xildhibaan baraf
inaan ilaaha inaa ilaahi raajicuun muddanka horeysa ka dhawo idaacadda warsan eegaa maarsanta xaqiiqdii abdiqaadir wali haynay dad asxaab eh eedan isa dhawo hayni wasiir dowlaha wasaaradda amniga koonfur galbeed ahaay madi horena xilligii dowladihii horena cabdullaahi yuusuf lalihaay meelarahay hogaanka siyaasadda ayaa madax ku haay cabdiqaadir meelarahay lan eed firfircoono dhalinyaro ahoo meel ahay bulshadana eed anjeela isuuna eed anjeelahay xaqiiqdii meel ahay soomaalida noole raase meel ahay hoob amaan kalaas amooda lehe laakin xaqiiqdii abdiqaadir waa lamakamadi anka amaanoomee lan bulshaawi ahoo meel ahay umata miinshala soconayne meel ahay hibloo taajir ee hibloo maalgal iyo hibloo meel ahay maligii korongaabi an hayne kanka liidadii kanka sharayba socon haayan ahaay ilaahay an naxariisa geedka dhamadeegalan ku gargarana dilay ilaahay qabrigeedaasa anka weel ummada soomaaliya juurahan walan ku tacsiyeeyay midharaa ilaahay samad noowada siiya ehelkii iyo qaraabadiisu korsi ku tagayna qalbadii allan gaboojiya usuuna qabradii allan gaboojiya gaar ahaan ummada soomaaliyeed sababta walihaayo lan eedkani ankale midharaa koonfur galbeed horumarshe ha amaankale waana meel kastan uku diyaayay midharaa dhanaga ammaanka iyo horumarka xaqiiqdii walaa ama la yaabo mararka qaar soo aadna abdiqaadir una u baawar saaran hata hooba geedka laynelraa ilaamada una maraan sheeka usa madi horanka ogayn meelol hadaka hal saacanti baawrka sugidoodigrawanlebayd way horumartay koonfur galbeed way hor yani wuxuu weli use kulkaasan ka faraxaayo meelraa horumarka koonfur galbeed kastalaabsadaasoo lawiinay horumarka soomaalidan kastalaabsadaasoo lawiinay marka ilaahay naxariisa xuban meelaray koonfur galbeed gaar ahaan soomaalidan kuwada noqonaatay lakuwaay kaasatan koonfur galbeed lakuwaay meelaray saaxiib iwiima waay meelaray jeelana ma roogow meebana ma inshaltabow howla baniaadan roogowna maxmeda roogo fadi suba cumar iyo abubakar iyo cusmaan iyo cali ku tabi asxaabti jid ku tabi baraxna nootada ilaahay isuna qabiyo waasaanka weela kitaabshay mudug alle ku fii unuuna qalbada inaan nin gaboojiyo ummada soomaaliya meel kastaba roogtan wali lahaa inaan ilaaha waa inaa ilaahi raajico
geedka intii qaraxda un qofsana ku hor waliba ku kooyana beledoogle sidii unu wararka ka dheego hayno isiyo xildhibaan hiir shabeellaha kujeeda markum meelo usa markaas qarax kakadhiyaayi may xaflad ee kuwuqii galay xaqiiqdii cabdiqaadir weli kama ganaayay maadaama baarlamaanka koonfur galbeed hirinaayay fasax kama ganaayeen baarlamaan xildhibaan nahay wasiir nahay weli ka jaray marka ini usa seega deegan doorashadii usa kujeeda in usa seegaya taleena federeerkii yahay walina kamada la samaynay madala min ku hirnay in xamarka wada kulanno howlo badan meelaha wada qodobada marka geedka wali ku qayb qaadaday madaxweynaha koonfur galbeed sharif xasan sheekh aadan ayaa wali geed ka seegay meel walba boqosho ka seegay garoonka daladoogla boqoshadaasi iyo xubin ku hay dhulkaha maray madi horeba daladoogla saasa ka seegay hadii boqoshada madaxweynaha iyo meel lahay dansu ismeelan seegay dhamaatay usanagadi haddana xildhibaanka axmed ibraahim faarax kabaweyna lankal eraayo xildhibaan hirshabee lahaa iyo la jari haddana jidkiyoka kooyana marin iyo ka nagadeen marka warina meeladana ka qofsatay kala katay meel eraayo meelo oo lamadoonka la eraayo andhaxoysa meel eraayo afgo iyo daanfeer
waayahay goradii markuum allan naxariista xildhibaankii wasiiru dowlaha dad ahaan may ku tabi maadaama nisdhow aysan caayile cabdiqaadir wali ku tabi meeleraay shan cunuga ku tabi afar oo meeleraay برشلونة دبي الجرام مالجرام برشلونة حمر روحة يمر راي نهار عنده يانا أحد أن تنروك عن بلي أبو تابي مركاد نيوان إلهي كويلة هاني بشوف بسيد انتو عفعان ميل راي ويلد كي كتابي ما ميل راي أدوني آخر والله لسكفري والكفر عن كويلة أسونا قلبية لن قبوجي كتابي قلبية لن قبوجي لا يريد انت كدردي xildhibaan baraf oo deegaanada koonfur galbeed لو مره فلوس كده لغايه ما هاي شغله هو شيء كده لغايه shaqooyinka uu sahaa qobadii xilligii dowladdii maxamed siyaad bare ilaa iyo geeka uu sahaayay wasiir dowlaha amniga koonfur galbeed xaqiiqdii xilligii oo dowladii cabdilaahi yuusuf siyaasiyan horta sidii banaabu saareynelrlan oo siyaasada marbonku maranaynahay kulidii siyaasada hakubahi melra xilligii dowladii kacaanka wali nagada melraay dhanka siyaasada oo xilligii dowladda kacaanka ahay xilligii cabdilaahi yuusufna hogaanka siyaasada ayaa ka jari dowladii melra madawnii noona wasiira ku hay tan hadda melra shirif xasan sheekh aadan wali ku hay wasiir dowlaha wasaaradda amniga ku hay
waayahay ka dambeyntii kahaldibaan ahaan geeka wasiir barafba mayla erikora baarlamaankii isu kubay iyo golihii wasiiradii koonfur galbeed iyo kaalankii isku tijari oo xildhibaan barafka walaalka tagu doona la eraw xaqiiqdii xildhibaan baraf wali hayay lan meelahay koonfur galbeed lakudhagorada wahay khaasatan baarlamaanka lakudhagorada wasiirada taasoo kale lakudhagorada lan meelahay qof in lama lay ku tabi ma eh koonfur galbeed guud ahaan wala ku tago doona waan wali la ku tago doona ma la raay lan eed oo mata in xariiriyaayo afyay idin sheegin ku nabad galaaw ahay sada afyay idin sheegin mata adduunka roogta ku dhoorida ilaahay isuuna qorshe adaabta ku dhoor ilaahay idin sheegin eedeedaan mahadsanta badana xildhibaan ilaahay wasiir dowlahana kitaabkii midib
ilaahay idin sheegin ilaahay mahadsanta walaalkeed
qalabka dhismada guud new star
lan kabaar mooge qarbad biyoshay haddu qulubad walow qalbiyaa saxniyaa qumiyaa waaliyaa may laga qiyaase may laga qiyaase xaajiyow adii baharto inti dabeel koraadii dubaysa injeedee danseeha ka gali imboqohooto dibadaas diwaan geliyey qohooti dibadda inaan iska diiwaan gelinay alaabta madoona ahaa dhabaqay iskorsaaro dib sii doosadeen ma ii darsadaas qalabka dhismeeda adweydiyaasa dukaanka qalabka dhismeeda guud eliyo istaar kuuba qashinaha doortay qeybtiya koowadna hamara iyeebaa qafafaashay safarqa harshay khatartis qasiyoodis qarash qiimis geli adoo dhahoo bunow macaamiista door iro bukin qobana dukaanka qalabka dhismeeda ee guud eliyo istaar huu ma qeybto
dhegeystayaal wiil meelba ka gudu jarnay barnaamijkii kaana ah kulanka warsan qodobka kale aana hataasiin qodobada doormayba nagday geedka barnaamijka dhalinyarada warsan amayba doodlanku qoboday dhalinyarada ku tirsan jaamacado beledkun bay dhawo ku yaalaan iyo abwaani iyo walgorod kala mayba doodaas daaji yahay waryaagana xasan caliyow daawud maybaan lagu ku hadlaaye guurka dhalinyarada geeka iyo weliba sidiisu saamaynta intileeye dhalinyarada dhatiyo iyo waktiga adag ee laka jara haddaba doodii iyo xasan cali daawud oo daadiya dhatiinku buhoy
ma hadalahay shaksina mankaada waxay ee, halbeel mankaada waxaa bulshada oo aqalaa ama koonfur galbeed roogan ama jubbaland roogan ama hirshabeelle roogan ama galmudug roogan ama meelifanahan roogan soomaaliga ooyin oo masa guudaan jiraan fariimo una diraana macee mid shaksidee tan kala iftiin darada iyo mugdigu una nahay oranay ka fadhina dareema korna koran gudigala qodobada ku horanaya ka jiraan barnaamijkun barnaamij aad iyo aad aan anjeelayo in badanna aan hamigeydinayo mid mayba lahaa ini mar kastaba barnaamijkun lugada asxaabtaha nidajarto ama dhugun sida haysada maqli muqaalantiniinka saasiilan salaamada salaan ku bacda mayba lahaa qodobka hasimiiska saaran oo lagu hadala farxayo guurku number one guurka siyaalaha oo fududaayo waan hadana hata uleyska number one uleyska nagala guurka fududuu fududaade mayn aragay bajorantisa dadkan badni kadigan kamarka gobolka leesa may argaase gabarfamilisana jarto mitolosana jarto garoob aragka leh markaas garay guurka sheekootiba malan fiirsana ama yaabaman fiirsana awalan number one markii ana ku hadala gabro soomaaliyeed neeguuroogan iska qaban wadurku wadurku dhammaanto iska qaban soomaalida yaraase amaan dhiig low halkaa ka dhansiiya gabrow guurka fayla tiira laakiin jabkiina badaday jabkiina badaday may ingarey war isugu taystaan gabrona shaksimilihii dhammaantiyo in sheega kii waaliitin waad man jada wajada lawalwal isun dadaala dadaala alhadaf waa la ciyaartay almustaqbal qofkuunis hadafka kiishay noolatiis mustaqbal shii maarag lanku arabe yalanku riinku kumid oo adeerada maraya saudiya salaiwaasasere obususeeri aw arabkiya loor kontontiile meel ku saaray dhulkorkiis ku saaray daba korkore dabagiya arabki saaray arfaankii siis walaay wedi wedi dhowr miila ka kortay aw arab obus lankeba kuf farmaajere kala kortere loorkee shinka jeysu jirgudimi shinka kadegde markaasa meer ana arbeen ada kamsiine loorkana konton buanina farta maawara ma indile anina farta loorkana konton ulaynka daraadaraadara awarabki yaabi awarabki yaabi ayn ku sheekaya markuus arabki man ku sheekaya wadinkeeko ay soomaaliya ka leedahay gobol wato hobis ko ayaan ku sheekay aadee naga ree ay ay warneega tawmaw dabag hore dhegday aw ki dabag dheraayow haaw dabagya loor sokorani saaraysi maawaa kaski jaro saarni diyarie loorkee weli weli dhowr midoodba ku dira aw arabti karbaasha qaado oo nagaadiye si intumaayintumaa kortay maruye markaasa leehe ay ana arbin hada kamsiinaysa markaasa dogdileer kayreed aya wadeed arag ad abjekan hadala nikin wede daadka iguurtira ikasada iguraada yaka fakiriya maalinki walka bari doidileraay yaan kama hadleegeed hob arabba doojii kama hadali
taasliya horumar umalayaan taas hormar aadiya saasan kama hadlela saas riugana ku haay shakti umar heedlo umara lawelwelisu mutaysira yaqame yana hele marka hadaladii ilaahay aagishii la gaar inna macalishiriisa uleedka soo kooy uleeda ku dambeey ilaahay dawsileeyu falyaqul khayra aw liyasmut keer kalanu shaqaaw umastay walaaladay ehelkay hebel miji indige guurdoonow kihamariyow kihamarnow kush indige digindayna lamasi haabo weli ma inki digee gabrona halgeeriraandidiyo kuraysan halgeerar mashalbadi oo animageelmaasilabo ay jarnay wartingaladi jiradalaaninidaantanoola qayb qaadato gabro soomaaliyeed barnaamijkabaneen ku qoranayan in jibrina wax la qayb qaadan balse waqtigan saa noqonay wanaagsi malle siban oo kale qayb qaadnay raskabaan furo doona hadii ilaahay managnila hadala doona barnaamijka gashaar galay doona tankala barnaamijku inta badan bulshada soomaaliyeed miidiya walku hadale idaacado walku hadale walbadana ku hadale horte qur-aan booltaba fartilan kasoo nin sheegay qur-aan boolta fartilan kasoo in sheegay inaajan kasoo waa sheegnay sheegnay sheegnay lanka amal falahay male lanka amal falahay male walaka kooda mayna raais magaartaga inku kamba in kama in kutaka male gurje ne dafa gure ke dela to ruwa dukuru ne lo yo ha da jara en ada fear kamel lang ah jara jara ro male marko tin yo wala su suri gabro ne so go da wa ne su suri ka jara yo le de de ne ka kar ro ole ne belen marka so santan ne na ne gafru ge kar ro marka
o matlab ko da ita ge te ge wala mo kon ge te ge de ala mo kon ya ta na marko gabay ya da gale gurdo ho bi singe tin garam pada so guru ne pada kan gurdo ge an gurdo to gale ila ta do pada san gurti so gang ya sada amu sin ke ya tawa ma sun murayo timar lawo na ta kan tan san hatta guru ge ara iru ro ma tara gulawo ma sin kara kidan sin de tin ho ro lam sin guru ko jus ko ta ha sai de laga ay la ge so so ma ay la ge so ma le wala fur war ma laga wala ga ya ku lima bala wala ga ya ku lima bala war fi riyad asu ne su da gure ira mar ki ta ala tan da ga ya tan ga su shi ko ta ne kuna la bodo ta ne ala la bodo su ji ma wa wa ore amba ya be riyad ya ta do lo orna eh wala la we eh marka eh me ra falay gi soomaaliyad eh koonfur galbeed suugan ma erhayna kasana ka baagay iyo guurka horeytana masalii nabiga calayhi salaatu wasalaam bati eraayu qof walba dhalinyarada eh haddii usoo hooda ayatazawaj
maydhaa marahay hal buusooy lama buusaysi madrasa wadareeda warubaaca lamada kubilaa tacdilu qawaaxida
hal haba madaa atinta dalagirooyo ayadidi tumitin tumi afar jaar على شريط غير على أن بدي يجوز شريط المشكلة may garan shireyda leeda ka tawa mid ahaa shireyda leeda dhanay mayne harabnadi isbuso shireydeeni gaba daantin wey daantiyow shireyda mayne sanaki gale lanku waaba magil buwaa aboojiya baylaaisi heesha baseeri imirishay baseeri caafimaadii fale laakiin qabwaane haddii ana koo gudi dala hagar dogna badiyinkaja inta badan maydu kuyaaba qofka iniyo irta dhandhoo era jadi ilaahay yeembanay ama afar haddana markii usoo guursin nabiga calayhi salaatu wasalaam ki eraayo warregow haddii siman dala daro qosootan habadoo ka kooban marka maydu kuyaade geeka rooga unan aragnay maadaama una regi ana waana guursinay waana qabna ena la socone lanka rege markii usu bilaamay tungada marka lamadiiba hafuri marka meera intaan laba bil ama isku argin laba midig iska dhow hataa naftiina ku moodo marka borbadaankaas yaa inta badan hagardormada reegi dadka heera lagasi taasaki taasaki gujibaade adii ilaahay inakeyda ku dhacday manba rasuulka reebda tantagarma ku dhamaara tankara mada mugo iminda mugu tooba marku sabada magacaje bamugu isku roogde laybajide karma iridaati isku naadal isku nahadal hatinta balan waa farkay waa ku cashar wala gibi gudaade حتى هو كنت عارف عن كجانب lama beri jeerka madeero may waali geesi daadurbu haa may waali baaba miski kalsoon laakiin imashee markibu noolna tiirisu isku adigi gasara hasa inta badan asimanta suubiyaa inta badan wala kuma jeer kudhaya dhiibi doonta badan halala doona kuma jir badan dhiibi doona arey fara badan dhiibi doona ee weliba inta badan idaacadda ku hadalo idaacadda inta badan ku hadalo ilaa hadda gawrta raac caalami cusubun inta badan barnaamijka ee ku hadalaaso iyo ila kamaan nage walow meel raac in badan qadka in badan ku hadalaaso meel qadar ruuga inta badan idaacadda ku hadalaaso ilaa haddi iyakii leedahaa waa haday idaacadda idan jeerada lahaa waa laha kuday ee farigan daraha bulshada kala gabayga gudi gala markun gabay gabrowgida gudi gala weli gabrowyo iyo dumar geesiyaalaaya tiina guntiga la gorday gacan laamihiidan guuladaas hebe guul isinka fay gayaankun wali rooga geenkunbaka nool isinka rabe gabar wala dhal igaaru magaro kuriwuna magaro ama wiil waayo magaro maxaa si gadarani magordaa galagalaysa marka mela raayisa isin dhalaaytan geesi isin dhalaaytan funeeg isin dhalaaytan dabaalki isin dhalaaytan markii ku meeramow la dhurreeb bulmakadarerogore waa waa maya shimir buuba buuba naasjee dhulkaya migil buuba buubsi kasusue bilaanaan hoose bilaan buubta buubta buubta migilan hoose maydhari dameeraro ku dhumaan roran dhumaan dameeraro ku dhumaade roran dhumaan bilaan koo ku roorta meelay ما أرجع لطوعي إيه رأيك إيه رأيك حبايبي جوسي way beentow ma beente keed ma beente keed shalay markii sifiawen labaatan jaraakan ii beeraysana abuganad waahe hoole kooharma kootabo ana dhigilkiiku dhagaago si allahay tooba nagiidi lama berigu la guursid dagaalkuma baada dhasheelay taraada sheegaajira ma tara dhexna jira arababiya may taleema gola darele ma tabola daraay hadda aragday hadda aragday ya tawaakii bari hoygo qaalabu dalbaraga qabne tabeedaba malaga qabne sarlanoo kubadalumi agalaad indeke kuusar hoy agalaad idma dhaga agle idlage agle idlage agalka dooda kiitigo ee amalkaa guuride amalkaa yaa guuride ee tan ilaahay arimaayna fadhi gul khayra oo leesma khayrkaada musro kana hadda hadda khayr ilaahay innaka taraw fa inna laku taraw fa innahu yaraaka hajjada yargaa nani kana wala yargaa tan qofsatan suge wala ilaahay sun argaa ilaahay ya sun argaa marka maysan lahaa ee dhalinyarooy meel ka suruurtaa jecelkeeda inta badan markii uu nasiirihi waayana ka dhiye xayawaanka xayawaanka xayawaanka jecelka dhiye misiraysi xayawaanka ba jecelka dhiye ilan leeliisu an foofi jari قوب جيت اللي كنا وصف وقال لك في يوم هكارج طبعا إلى سجل الذي لا أنظر به أيه أنظر ما لين ما ينظر به ما هذه باهي باهي إسشلي هاي كي يهفو كباهي حيوان كي يهجله حيوان كي يهجله ده دوني ولا كمان لا ده ولا كده دوني بدأ كشيء من لا يهجله ده لا غير إلى من يروح على من ديش قتيل غير على مكمل يعني كون غرق لهم يسوع daairaysiin digay dardaara wadata gurmana mawlay dantan gorana isku duubnaanan danto iskahaanay daryeel waa ku gorana unu isdaaweysino isdanayneeda naga bahay wala danay unu daa'inki na abuuri baa da kala noolooyi da awal ma niisanaa daarseenan dabaqasaasan danto iskahaanay dumarnimo halka duni dumaro wishii lasin dardaarame rega ingala jeeda rega adaablaada adaablaada ma adaabtilaada san afkin reebada gacantiin reebada lisaankii reebada lugtii reebada niidii reebada may haddii aad abajeeshi aysa baqi aysa geeshi suraa ana bardima meysare ana meel noolung noolsehay ana mugdiba galen makelatiya anjana di ardireer hawardaji mila sabay ka khawar yeeki ana guurs iyo guursin ya kufaylay may ku kufaylay ana jeeki meeshin saabtamay iyo horan kaade ha may dhahaay barkii leeyaha ugu adiga dhis taas isku dhis taas isku dhis la tilay ruugaas la tilay ruugaas safaarayaan wadadki rabaaray laakiin rafaadku halku bixe rafaadku halku bixe intee lagu kubexe aakarab nadabtiini kan nadabtiini awoodin aboogaa ilkan tidhay awoodin aboogaa ilkan wal unahaa dhatideegtagni wala dhishayday sallay dhibkan qaday laakiin dhibgadayno dhibku jiraa intii wal facebook dharaay waraa dhafki wula gagalo twitter i dawala facebook wala dhibdoga ii babaau tilib grosso alaw gee wala da bilaw yasna bilaw tadido yaragaay ha karagaay yuru bade ya barba berti isku presa dhibku meeshen dhibku meeshen ay bariyo hatta balan gurte medan ya hatta gura alma farale
aare idati ma aarama inkasa aarama mugda galaaysa dhibada galaaysa aarama mugdalaaysa daroda hoyro aarama kayanaaysa sidere fajanaaysa mugdireemimkiisay girku una neytaala ilmi ilaahina siyo ilmi ilaahina siyo baradaas girku una neytaala ilmu
abwaane laakiin barnaamijka waa barnaamij dhalinyaro ada qorkaa la-ene codsiga lahayo in mar weliba tixgelina da'yarta maadaama gabdho hata aan ku marana rage ku jiraan mar weliba fiirina dhugunsadiyaalka iyo weliba walaalwelitaga laakiin mar weliba una tixgelino hadalka dhaar oo hoogaa dhinaca barbeen oo kale ya inishan ay korto mar welibana la fiiriyo wanaaga iyo sidii una barnaamijkan waxaa ka dhani kasii gallayn hada oo sii wadadaasa
qaarana kasii walambaamiyow ma sheegay ama sheega faday bulshada soomaaliyeed meel kasoo ruuraan gabroogan in kuraytaan isku danaysanaan dad doostaana darandoos kala iibane dambadhaaf ilaahay ku fadaana isdarjaayneen dawlad kahaysana dulmanayna galay dakana isku dhaafnay doonalana intaa dalkana isku dhaafnay deegankuna bedelaanay dalkuna waana kubay dalabka kaasaa kubay eedeeda mahadsanto macsaafoo kale qodob kale iyo miidka meesaaran oo eh dhalinyarada geedka rooda deegaanada aan koonfur galbeed gaar ahaan magaala madaxda ku meel deertina maamulka koonfur galbeed ee baydhabo iyo subiyo geedka ka suganyihin eena qodobka guudka iyo weli ka gudi jarna iyagoo ray aruurinta diin markii ana sinsii kureeduna qodobka kale sii gudi gala doonna eena nigo faday ini ana sii eena عمر عثمان حاجي او كمد يرتدي كذا جامعة خير يونيفرسيتي isla markaasna xog ogaal ama deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya mudana saroogi waan da-yartii deegaanada kala ku jeedeen n ma isleeto sababay dhalinyaradan geedka deegaanadan koonfur galbeed ruugan iyo subiyo hasi geedka kusugihiin iyo armoogun guurkan caqabado ku teegin may sababay isleet ومعتقدها مثلا عن عقبات السائل المعصية ومثل دولة الزيادة taasina maxaa keenay mid labadana ka wada socoto waa xagga ragga iyo xagga dumarkaba heerarkaasana maxaa waaye waxa sababaya koritaanka ama guurka sida qashin loo isticmaalayo waxaa waa mid ka imaaday dhankeena heerar kaleeto furiinka waa xal ka mid a xalaasha islaafa maxaa yeelay ilaahi subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay yaa ayuha nabiyu laa talaqtum nisaa fadalliquuhunna maxaa yeelay haddaa habeenkiina furaysaan ku fura micnaha cuddada micnaha dalaaqda maxaa marka maadaama uu kamid yahay furiinka xal kamid ah xalalka islaamka taasi ayaa maxaa mararka qaar waxay u dhacdaa in la isku teda kaleeto marka hore oo guurka waxay u baahan yahay mas-uuliyad maahan oo keliya micnaha iska guurso maxaa yeelay maadaama anaka aan nahay dhalinyarta maanta dadku wax bartay anaka ayaa waxaa lagula baahan yahay inaa wax ka qaban arrimaha qoyska maxaa yeele waxaa asiibaas markaas waa walaalaheena waa wadankeena waa deegaankeena marka maxaa waaye muhiimad sidee wax ugu qaban karnaa micnaa arrimaha qoyska micnaha iyo fureenka micnaha uu ku batay gabdhaha soomaaliyeed gabdhaha gaar ahaan deegaanada waxaa sababaya koodii horeba gabadha inay lagu daro nin ee badkabar hayninba micnaha mararka qaar maxaa udhihi karnaa waxaa sabab u ah isla gabadha qoyskeeda maxaa yeele markii gabadha lagu daro nin ay aqaanin micnaha ee hore loogu sheegin oo keliya oo loo guurso taas ayaa maxay sababeysaa sidaa micnaha guu inuu furiin ku bato kulley maadaama la rabo dadku wax inay ka qabtaan iyo dhalinyarta maanta aanta joogto waaye walaalaheena waxaa loo baahan yahay wacyigelin fara badan micnaha in dumarka naftigooda xagga waxbarashada hadday ahaato micnaha xagga guurka xagga qoyska in dhan walba micnaha dhalinyarta laga dhiso maxaa yeele hooyada ayaa waxaa loo baahan gabadheeda inay kuwid walba ku abaabeyso sida ay u fikiraya gurigeeda iyo ninkeeda isla sidaas oo kaleeto ninkeena maxaa loogu baahan yahay mas-uuliyadda ilmihiisa iyo naagtiisa keliya maa inuu saddex naag guurso ama afar guurka afarta ah waa mid banaan balse shuruuddeeduna la imaan maadaama dad islaam aan nahay arrintaasna waxay u baahan tahay dadka in wacyigelin fara badan loo sameeyo meeshaas ayaan ugu baxaa
eediyada mahadsanta abwaanka iyo haminaagada doomno isa gobay ku tiriyi doono isa oo aan ku tirin galay dhalinyarada roogan deegaanadan koonfur galbeed iyo suliyo geedka hata ka sugan yihiin gaar ahaan magaala madaxda kumida deerkenya maamulka koonfur galbeed mayba faday ini maxamed qariib maxamed anasi maxmed may islaka armoogun guurkan iyo aqabadoogun oo hana nagadi maadaama una geedka badaan iyo barnaamijka ini noola qeyb qaadato gudoomiyaha goroobka degmada sanbaydhaba balsan yihiin suurta galowayti maadaama arrimaha furitaanka iyo xiriga lagu hadalahay haddii ilaahay daalaka nagada marayaa riid aan wada fadheerana doonno iyo weliba mas-uuliyiin oo maamulka koonfur galbeed kumid ah oo inaga hanraabta ama xigo oo baarlamaanka koonfur galbeed kumid ah inay la roogi doonaan waana barnaamijkaasna walbada kusii falanqeeya doona ena maxmed ma islata sababi ramoogun guurkan iyo qoys burburkan oo joogtada